hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa kooiyo toban gaari oo sida shixnad gargaar ah waxay u dirtay deegaanada ceel cali axmed iyo alkowsar oo ka tirsan gobolkani shabeellada dhexe gargaarkan ayaa waxa uu ka kooban yahay raashiin daawo teendhooyin iyo agab kale oo muhiim ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan in ka badan shan iyo toban kun oo qoys oo ku nool deegaanada ceel cali axmed iyo alkowsar oo ka tirsan shabeellada dhexe gudoomiyaha hay-adda soodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa faahfaahin ka bixiyey shixnada gargaarka ah iyo dadka loogu talagalay waxaan joognaa meel looga baxo magaalada muqdisho oo gobolka shabeella dhexe taasoon runtii aan ku sagootinayno baabuur ilaa iyo kow iyo toban baabuur oo baabuurta tiamyada la yidhahdo xamulka qaado kuwaasoo wado raashin noocyadiisa kala duwan dawo iyo hoy ama mataqaanaa waxaway dhar iyo teendhooyin oo loogu tala galay iyo alkowthar degmada alkowthar iyo ceelacali axmed ayaan waxaan gaarsiinaynaa haddii ilaahay gargaarkan deg dega ah waxaa kaloo runtii gargaarka la socdo dawo oo runtii la rabo oo daawada loogu talagala caafimaadka deg deg ah iyo dhaawacyada lagu daweeyo waxaan runtii ku faraxsannahay waxaan runtii annagoo ka jawaabayno codsiga nooga yimid maamulka hirshabeelle ka hay-ad sodmo ahaan qaadanaynana raacaynana awaamirtii hore noola siiyey ee madaxweynaha prime ministerka waxaan runtii ka jawaabnay oon si deg dega uga jawaabnay oo aan gaarsiin doonnaa dadkaasi runtii shixnadaani gargaarka ayaa waxaa loogu talagalay qoysas danyar ah oo ku nool deegaanada ceyl cali axmed iyo alkowsar oo ka tirsan gobolkani shabeellada dhexe